raxiim ilaahay baa mahad leh nabadgelyada iyo horumarka ayna soo gaarsiiyey aynu maanta doorasho madaxweynuhu gelayno mid waa hambaliyo qaranka somalilan oo dhan howlihii doorashadanu soo waday nabadgelyadii iyo xiisihii iyo xamaasadii daljacaylka ahayd ee aynu ku soo wadnay dhammaanteen qaran ahaan doorashadu inay hirgasho waa ku hambalaynaya qaranka soomaaliyeed laaan saddexda xisbina waxaan ku hambalyaynayaa taageerayaashooda sidii ay uga qayb galeen tartankii toddobada maalmood xisbi waliba qaadayey xisbi waliba isagoo doorashada oo xamaasan xisbigiisa taageeraya si ay uga soo qayb gasheen saddexdaba waa ku hambalyaynaya waxa shirarka intaa lagala qabanayay iyo isoobaxyada iyo dhoolatusyada iyo haddii la yidhahdo ay xamaasadda siyaasadda xumadda doorashada nabadgelyana ugu dhammaatay wixii dhacay waa wax yar marka loo eego hawshan wadnay waa caadi xisbiyada iyo dadka in ay yimaadaan xajimayaan laakiin qaar sokeeye ahaayna qaar khalkhal hirgeliya may ahayn taana taageerayaasha xisbiga dhan waa ugu mahadnaqaya qodobka labaad waxaynu u sheegaynaa oo aynu doorashadan ka doonaynaa oo doorashadii dhibta intaa leeg ee dhaqaale ee wakti ee juhda aynu u gelaynaa caalamka waynu kula garnaqsanaynaa beesha caalamka ee jimcadda qurumaha ka dhexaysa dowladaha jaarka ah boqolaalka dowladood waxaanu leenahay dadka somalilan ma gayaan in indhaha laga laliyo oo ictiraafkooda gardarre loogu diida ama loo aqoonsan waayo ummadda waxaasoo tacaba gashay ee u gashay nabadgelyada gudaheeda iyo ta caalamkaba iyo ta gobolkaba ee u gashay horumarinta dalkeeda iyo gobolka iyo caalamka wax ka geystay xaq bay ugu leedahay waa markii shanaad ee somalilan aad doorasho gelayso oo ay ku muujinayso go'aankeeda qarannimo midnimadeeda iyo horumarkeeda maantana waa garnaqsi labaad ee codaya ama mawaadin ha u qaadanin warqadda iyo codka aad rinaysaa inuu ku egyahay qof aad dooranayso qarankii baad hirgelinaysaa ictiraafkiisi baad raadinaysaa horumarkii baad raadinaysaa taasina waxay kaaga baahan tahay inaad si mas-uulah uga qayb gasho doorashada maalinta ah oo dadaal leh oo nabadgelye leh oo dulqaad leh oo xaqdhowrid leh marka safka lagalaa saddexda xisbi waa isku mid hawl qaran baa lahaya nin waliba codun buu ridaya ninka wax khariba ama qulqulateeya qaranku la dagaalamaya cadowgu la midi taana waa inu ogaada muwaadinku oo taa qaataa taasina waa waxaanu caalamka kula garnaqsanayna gudaheennana hore ugu marayno muwaadiniinta codaynasana waa hambalaynayaa xeel qaran bay gudanayaan si wanaagsan ha guta ta u dambaysa waa saddexdeedaan coday dadku dhammaantood waxay nagu waaniyaan nabadgelyada ilaaliya sidaa yeela waxaan la yaabaa oo la yaab kuwaanu somaliland ka ilaalinay soddon sannadood iyo ka hor kuwaan somaliland ogolayn oon ognahay qalbigooda alla yaa muxuu yidhi cabdi cabdiida alla yaa ku dooxo haddana aan ku dilino waxa kuu jira dibadda soo dhiga qaar aan laan daba aaminsanayn oo weligood ka soo horjeeda oon haddaba calool bannaanayn ayaa nagu waaniyaha dalka ha gubina dalka ha rubina war annaga saddexdeen taa looga warwari maayo da ahaan looga warwari maayo waayo arag ahaan looga warwari maayo xil ahaan looga warwari maayo tartanka uma gelayno inaanu dalka waxyeelano inaanu horomarina baanu doonayno mid waliba tabtaa lagu kala doonaya war saanaa fiican iyo saanaa fiican baanu isku ayaa lagu doonaya col ma dhihino rag saaxiibaanu dad in badan soo wada shaqeey baanu saddex iyo tobankii sane shan iyo tobankii sane xisbiyo jireen saddexdii waa waa taagnay qoladani labadaniba ucud bay ahaayeenoo labadii doorasho hore ay dhaceenba labadu ucud bay ahaayeen raggii dul qaatay ee qaranka dhisay bay ahaayeen yidhi waa xaq doorashadii dowlada hoose raggii soo maray way dhacatay buday rag looga baqda maaha intaaba xisbi baanu kusoo jirno rag saa waday dalkooda horumar doonayaan markaa waanada badan ee dal soo jeedeen baa waligaa saddexda saddex leeyahay nama qabato nin walba anaga tan walax jeclo badan ninna tan noo waanin maayo ninna tan dhibaatada noo sheegi maayo ninna intaanuu soo marray muu soo marin ninna dareenkaanuu qabno uma qabo markaa waanada ay farta ku goon tahay cid aan dankan ayna waaninaysana ma geyno saddex badcaan xisbiyaduna ma geyaan ragga xisbiyada joogaa weligood ba hasu doobiyaan dan qaran bay dhisayaan weliba aanu dosay dheer labada ninoo layga biqi maayo maanta nin la ydhahda lagu waaniyo taa joogow waan uga waanagsana dhibaatada dalkana soo maray soddonkii sana u dambeeyey ta kale dee anigu meelnaba maxaasoo meesha oo iga taalla mana ayaga waxba u baxsanaya haddii buuqdhaceen oo yurub ay carruurtii wax ka joog joogaan mana bixi kara anugu idla midun baan haddii dalku gubto ninka ku dhex gubanayun baan manaa faysaiyo dee diyaarad baa xeli karaya anigu fiisi waxba yari karayaane marka ana taasaaban sii dheera haddii qolo badan tirahdo ninkoo askari oo yar kuulu yahay war maanta anaa kasii dhintay ninka waxay dhahaan gaaladu beedkaaga saldid qura ugu weydiyo aniga beedkayga dhammaantiin saldidda su-aalaad bu ku jira markaa ma raba inaad taataabto taasina waa ta iisii gaarka ah taana waxaan ugu adkaysanaya awaanada badan xisbiyada qabin xisbiyada fawdo looma samaysan xisbiyada nabadgelyaha loo samaystay tartanka waxyaalaha inuu keena wax colaadu waxaa la xiriir shan labaatan cisha soo ah, kow iyo labaatan cisha soo marray iyo wixii ka horreeyay mikrofoonada la iska weerarayay iyo wixii la isyidhi tartan iyo codkan riixashahay maanta waynu ka midaysan qarankaynu ku wada dhisayna saddex iyo tobanka iyo maalinta ka dambaysa iyo ta ku xigta iyo ta ka horreysa mid quraynu nahay cadowgeennu inaynu ugu qoslo ma doonayno ninka somaliland cawina waa kuwa faraas u fiiqan ma doonayno saddexda kiisa waxaa kii kale they are all friends xanimad baana maxaa loo baqaya yaa inagu dhex jira ugu dambeyn waxaan digayaa soomaaliya gaar ahaan puntland oo ku dhawaaqday inay khalkhal geli doonto doorashada annagu nabad baanu doonaynaa somaliland baana somaliland dagaal way ka soo daashay somaliland dagaal waa waayarag somaliland waxay ogaatay dadku nabad iyo dhaqmo wuxuu kaga waraysanaa jira mid baase jirta weligeed ba cadu noo gacan qaaday noo gacan qaaday muu jabi waayey weliga iyo cadu lagama adkaan taarikhda dib ha loo raaco ragga maanta ciidan ka soo hobeynaya ah, garowe dib isu waraysta awiyaashin waraysta dowladihiin u dambeeya waraysta weligeed somaliland nin gacan u qaaday isagoona dhaxda ka jabin kama tegin waana taarikh cad annagu nabad baan rabnaa idin soo faragelin mayno walaaltinimadaan jecella in nabad ku wadanaan jecella laakiin waxaan u sheegaynaa maanta doorashada haddaad soo faragelisaan oo hab ciidan ku soo faragelisaan geeskaa wixii ka dhaca iska dhaaf cid kale garow waa lagu murmay caasimaddaa lagu murmay ballan baa taa idinka qaadi